falastiin saa la socoto dalka soomaaliya wuxuu u jihaysta doorasho qof iyo coda dowladda hadda jirtaa waxa ay go-aamisay dalka in loo jiheeyo doorasho qof iyo coda saa la socoto bishii novembar lix iyo labaatankeedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen siddeed iyo toban xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha toddobiyo labaatankii bishaas novembar laftigeedanana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha sideed iyo tobanka ah bishii decembar labadeediina guddigu fadhiguu samaystay doorashadoodii waxay doorteen guddoon guddoomiya guddoomiye ku-xigeen oo kale ah aniga oo ah cabdikariim axmed xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah saadiq abshir garaad oo ahaa nin very nin khibrad badanna leh markaan guddigaa isagaa markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna waxaan bilownay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee sohdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno xaruntii weyneed usoo guurno aan dayatirno shaqooyinkii biloawno habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa shan iyo labaatan af habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto bishii janaayada hadda socotaa labaatankeeda waxaan daah furnay ururada siyaasadda soomaaliyeed ay furan yihiin inay dib isku diiwaan geliyaan marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso baydhabo iyo kaatumo doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhaca falastiin abaayo doorashada hotor baydhabo iyo khaatumo keliya kama dhacayso doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka soomaaliya intiisa badan waa la socotaa dalkan meelo ka mida waxaa jooga weli kooxdii al-shabaab maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada soomaaliya oo dhan inaan ka qabano golaha deegaanka doorashada ah anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda kan weynoo nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambayn doonaa annagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada ah insha allahu tacaala marka meeqa meelay ka dhacaysaa doorashadaasi
falastiin doorashada iyadaa waxay ka dhici doontaa dalka soomaaliya saa la socoto dowladdii milatarigeed markay burburtay sagaashan iyo kowdii sagaashan iyo laba degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamid aan ka qaban doono ilaa toddobaatan degmo inaan ka qaban rabno insha allahu tacaala dad badan waxay isweydiinayaan soomaaliya doorasho marka kama dhicin muddo dheer dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan ma isleedahay waqti badanay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan
falastiin waa mahadsan tahay su-aashaas waa very important saa la socoto dalkeenna doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxaa u dambeysay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxaa laga joogaa konton iyo shan sano qiyaas lixdan iyo sagaalkii qofka soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa shan iyo toban jirka ahaa ee wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol konton iyo afartan maanta waa toddobaatan jir weligiisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuuriyuu leeyahayna waayo waa dareemi karaysaa baahida loo qabo tusaale ahaan annaga sinis nalooma aragtay naloo soo ansixiyo oonu noqono guddiga madax banaanaa doorashada qaranka fariimaha nagu soo dhacayo kaana imaajin dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdana doorno tusaale ahaan gobolkan banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin dadka ku noolna boqolkiiba boqol ama boqolkii sagaashan iyo sagaal weligood madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aada u qiimeynayaan waxaa ka mid oo xiisaha badan ka jiraa inay dadka odeeyaan ay layn galaan oo ay dadkooda doortaan
afar biloodaa ka dhiman bisha juun oo aad qabsateen marka laga reebo maalmo labada dhinac raaraaci kara muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo ma isleedaha waqti ka badanaa u baahan tihiin wallaahi falastiinay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay annagu hadda shaqadii annaga gacanta ku hayno annagay mas-uulad ugu badana saaran tahay annagu waxaan aragnay in bishii juun aan ku qaban karno wax walba weliba waxaan jecelnahay hadday suuragalta inaan kasoo hormarino haddii raale ka dhigo waayo diiwaangelinta ururadoo kale xawliya ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskoodaa socda diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha soomaaliyeed ilaa afar milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa fariimaha noo soo dhacaya tusaale ahaan annaga guddiga commissionerskii wafdi ka socdo ohoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka baydhabo dhuusamareeb iyo jowhar wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa sc khaatumo iyo iyo jubbaland wafuud badanaan dirnay meel walbaoo tagnaynan kule media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen boqol kiiba boqol tusaale ahaan gobolka banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah oo codaynaayo waxaa laga rabaa qofka bini aadanka waa very good question qof walba oo soomaali ah oo soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay uun ka codayn doonaa waxaan fududayn doonaa inay kaararka helaan waxaan fududayn doonaa inaysi easy ku yimaadaan goobaha doorashada saddex boqol oo goobood baa horey loo calaamadeeyey annaga maamulkii naga horey oo calaamadeeyey shan boqol oo gooboodaan ku daraynaa sideed boqol oo goobood noo cabiran saa la socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badanaa laga xoreeyey shabaabka falastiin meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo weliba caan ahayo somaal dhexdeeda caan ka ahaa run ahaantii agabkiina waan haynaa qorshihiina waan haynaa dowladda soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxaya doorashada qofka inuu muqdisho ka coda ma wuxuu u baahan yahay inuu id haysto mase wuxuu u baahan yahay in magaalada uu ku dhashay ama uu degan yahay maxaa laga rabaa qofka si uu xamar uga codeeyo saa la socoto dadku waxyaaba fara badan ay haystaan dadka qaar baasabor ay haystaan dadka qaar waxay haystaan id oo hodbaryahan la sameeyo dowladdu national id la sameeyey waxay haystaan shahaada high schoola waxay haystaan shahaado hoose dhexe waxay haystaan dukumenti kasta qofkii intaasoo shuruuda aan haysan annagaa u samaynayna habraac qofkaas loogu fududeeyo inuu ku noqdo doorashada uu codbixiyo ku noqdo insha allahu tacaala dhinaca kaatuma maxaa laga sameynaya kaatuma maanta waxaan teleefon kula hadlay hogaamiyaha kaatuma state firdhiye run ahaantii aada u iisoo dhaweeyey diyaarin wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool ssc khaatumo inay qayb ka qaadaan go-aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogolo deegaan ah marka maxaa laga yeelayaa puntland iyo jubbaland oo iyagu hadda aysan dowladdu isku wanaagsanayn
falastiin waa good question saa la socota puntland already waaba ka dhaceen ogolo deegaan ayagu waa sameeyeen jubbalandna waa noogu jirtaa meelaha rabna inaan ka sameyno doorashada ka midta marka xiriir haddaanay lahayn dowladdii dhexe iyo maamulkii gobolka see ula shaqaynaysaa
dee waa la socotaa maalin dhaweyd anigu dee dowladdan uma hadlayo anu waxaan ka hadlaynaa meelaha annaga muhiimka noo ah oo aan tegi karno nala ogolaada unbaan ka qabanayna doorashada insha allahu tacala meel dee aan doorasho laga rabin ama shabaabku haystaanna dee anigu aadi mayno laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay jubbaland inaan aadno insha allahu tacala meelaha aan rab inaan ka aadnanana tusaale ahaan jubbaland waa saddex gobol gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo saa la socoto jubbada dhexe lama geli karo waayo nimankii shabaabka ahaya degan gobolka gado oo toddoba degmo ka koobanna annaga inaan ka sameyno doorashada rabna insha allahu tacaala jubbaland qaybta jubbada hoosena insha allahu tacala haddii maamulka hadda jooga una ogolaado waa ka qaban doonaa insha allahu tacaala
guddigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen adinka dhexdiinana waa isdoorateen dadka mucaaradka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda isdiidan yihiin sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinac gaara jirin see ugu qancinaysaan annaga horta independent aan nahay dastuurkeena ku qoranta inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliyeed press conference sida aan qabnana waa ka sheegnay waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan teleefon kula hadlay qaarkood aan la kulmay runtii aad usoo dhaweeyeen qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala qaar kale waa i dhiman yihin waa run laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax kasoo noqda ugu sarreysa ah waa la xiriiray aadaan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajeynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala maxay noqonaysaa tallaabada xigta marka la qabto golo deegaan kadib xaggee ka aadaysaan meeshaas golaha deegaanka saa la socoto falastiin waxaa kasoo bixi doona saddex xisbiyo qaran waa xisbiyada qaranka soomaaliyeed oo noqon doona siyaasadda soomaaliya jihayn doona tusaale ahaan waa la socotaa somalilan hadda saddex xisbi waa base waxa uu ah dalku markuu xisbiye yeesho siyaasaddu xataa waxay yeelanaysaa flavor gaaray yeelanaysaa inta qofka asagoo shaksi ah uu dhihi lahaa fikirkayga waa noocaas waxay ku qurux badan tahay inuu yidhaha annagoo xisbi hebel ah xisbi marka saddex noqdaan siyaasiyiinta soomaaliyeed fursad waxay helayaan dhexdooda isku galaan oo xisbiyada ay ku wada biiraan oo booska keli keli u taagan yihiin inay helaan jiha saxa oo ideology lagu midoobo lagu shaqeeyo marka waxaan qiyaasaynaa bishii june electionka inay kasoo bixi doonaan saddex degmo saddex xisbi oo xisbiyada qaranka soomaaliyeed ah waxaa sheegtay in saddex xisbi ay soo bixi doonto marka doorashada june dhacaysa ay saddex xisbi kasoo baxdo xaggee kadib halkaas laga tegaya
saddexdaa xisbi aan noqonaya saddexda xisbi oo dalku leeyahay waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateskii electionkooda base of xisbiyadaas lagu galo kadib waxaan geli doonaa xisbi doorashadii weynada federaalka ahayd kaasna waxaan ku geli doonaa xisbiyada insha allahu tacaala ee dalku wadadaas u jihaystay wax ka yar laba sana u hartay dowladda hadda jirta sidee isleedahay muddadaasi broseskan dheer ee kasoo bilaabmaya heer golo deegaan ilaa heer xisbiyadii ilaa heer doorasho madaxtinimo waa lagu gaari karaa wallahi timelineka dee aniga marba haddaan golihii deegaanka aan ku qabanay within six months oo annagu aan dhisnayn bes aan ku qabanay inta kalenana waxaan qabaa annaga jadwalkii deganaa oo maaragtay ay isku raaceen siyaasiyiinta madasha qaranka soomaaliyeed anagoo tixgelinayna waxaan qabnaa inaan ku qaban karno hadday dhacaan wax technicality iyo gadaal baan idinkala soo xiriiri doonaa laakiin boqolkiiba boqol waan qaban doonaa insha allahu tacaala scheduleka siduu yahaan u qabanayna falastiin insha allah markaan fiirino dhaqaalaha gacanteena ku jira qalabkaan haysano technicalkeenna expertigeenna baaqa iyo rabitaanka shacbiga soomaaliyeed fariimaha nooga imaanay ummadda soomaaliyeed waxaan ku rajo weynaha inaan insha allahu tacaala bishii juunna qabano golaha deegaanka jadwalka u dhignaa f m ska federal member statekana aan qabano kan weyn oo nationalka madaxweynaha lagu doornay aan qabano bisha may insha allahu tacaala